magaalada kismaayo ayaa waxaa maanta laga daafuray shirka labaad ee golaha maamulka iyo horumarinta kalluumeysiga waxaana shirka kasoo qaybgalay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee dowladda federaalk soomaaliya wasiirada wasaaradaha kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir shirka ayaa waxaa looga hadlayay habka looga faa'iidaysan karo kheyraadka baddeena iyo sida ay bulshada loo tusi lahaa inay ka faa'iidaystaan kheyraadka badda madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo dahfuray shirka ayaa waxa uu ka warbixiyey muhiimaddiisa waxaan aada u soo jeedinayaa dowladda soomaaliya heerarkeeda kala duwan marka laysku daro hawshaa kalluumaysiga iyo faa'iidada badda ku jirta in bobol siyaasadda wax laga bedelo oo wasiir idinkuna aada u noqotaan dadkii hadda keeni lahaa bal inashatif cusub oo barnaamijkan kalluumaysiga iyo khayraadka badda ku jira sidii looga faa'iidaysan lahaa waa kow dadkeenna inaan barno wacyigelin loo sameeyo oloteeshinno badan la sameeyo suuqyada maalmaha qaarkood la xanibo oo la yidhaha kalluun waxaanaan laguma qali karo lama lama gadi karo iyo midda labaad oo ah sidii loo soo saari lahay annagu aanu dhoofin lahayn oo kalluunka annaga aan leenahay ee xeebteeda laga saaraya ama tuunaha noqdo ama ka kala ha noqdee bal loogu dhigilaa maydhan in soomaaliya oo intaan hadda laysamo bixinayna ee qole siinayna ee annaga lanoo soo tasdiir lanoo soo dhoofinayo kaannagii baddayda lagu gascadaynayo laasqorayo keliyan waagi hore lahayn soomaha meel kale miyaa jirta oo tuunada bays waa meesha ugu badan ee ay ku kala wareegaan ay noqoto markaa inaan annagu warshada samayno warshada aan samayno warshadaha waxaa ka sii muhiimsan inaan cool storajyadii intaan samayno markaa oo qaboojintii loo sameeyo haddii aan sidaa u fasiliteed garayno markaa kadibna annagu aan dhoofinno isagoo sidiisa u taagtaagan xataa mashaariicdaa dib loogu noqdo infaakti wasiirkan xalay wuu ii sheegay mashaariic dhowraho barnaamijkaasoo jira mashruuc kasta oo laleeyahay wax baan idinku qabanaynaa iyo tababar baan idinku samaynaynaa iyo dhowr iyo toban milyan baan idiin haynaa ha laga bedelo siyaasadda ha loo bedelo in basic dhulka soomaaliya gudaheeda wixii lagu samayn lahaa ee kalluunkanagaa faraha badan magaciisa ku soo noqon lahaa wasiir barnaamijka shaqadeeda hala ha la galo labada heer dowladeedna waxaan aada ugu talin lahaa weliba inaan shirarkana lagu soo qaato dayacaad baa ka jirta arrinta kalluumaysiga aan dib u saxno loogu noqdo waxaan rajeynayaa shirkii inaan markaa bal jadwalkii hore iyo qorshihii horeed ku socoteen inaad wax ka bedeshaan boolasi aad soo gudbisaan oo ku saabsan war waan khasaaray oo malayganagii waa la gurtaa oo magac kaluu ku baxaa oo isagoo magac kala wataa lanoo keenaayo annaga maxaa dan noogu jirtaa oo cidda waxna taraysaa ayna tarto waxayna taraysaa ay noqoto wax annaga bayska annaga ka iman kara oo dadka u gudbin karo oo magac annaga lagu qaadi kara inuu noqdo waxa ka soo baxa tala la imaada annagu markaa labada heer dowladeed iyo shirka a c c xataa aan ku soo qaadano wixii lagaga hadlilaa taasaan aada u soo dhoweynaya shirkan labaad ee golaha maamulka iyo horumarinta kalluumaysiga ee ka furmay magaalada kismaayo ayaa waxaa looga hadlayay habka looga faa'iidaysan karaa kheyraadka baddeena iyo sida bulshada loo tusi lahaa in ay ka faa'iidaystaan kheyraadka badda